بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع سورة waxaa la yidhaahdaa suurat daariyaat magaceedana suuradda awalkeeda laga soo qaatay oo wadaariyaati darwantaa ah waa suura makiya ah qur-aankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay mowduucii suwarta makiga ay ka hadli jireen oo caqiidada ah ayay iyadana ka warramaysaa haddii ay tahay allah subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa inuu keligii yahayoo macbuud oo koonkan ka yahay haddii ay tahay risaaladii iyo nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa iyo yacni qur-aankan inuu xaq yahay iyo haddii ay tahay albacthu wannushuur dadku markay dhintaan dabadii in la soo noolayn doono lana xisaabin doono arrimahaas ayay suuraddu ka warramaysaa waxay ka hadli doontaa mukadibiinta dadka qur-aanka beeniyo nebinimada nebiyulaahi moxamed beeniyo qiyaamaha beeniyo waxa ay ilaahay agtiisa ku leeyihiin maalinka qiyaamaha oo cadaab ah ayuu rabbi kaga warramayaa suuraddani sidoo kale dadka qur-aanka rumeeyo nebiyulaahi moxamed rumeeyo allaah iyo yowmal aakhira rumaysanaya mu'miniinta ahi waxa ay rabbi agtii ku leeyihiin oo nicmo iyo karaamo ah iyo wanaaga ayay suuraddu ka warramaysaa oon arki doonno biidn illaahi tacaala waxay ishaari doontaa suuradda qasaska ambiyada iyo rususha qaar ka midihi qisooyinkooda bay ka hadlaysaa iyo ummadahoodii beeniyey ayay qisooyinkan ka warrami doontaa qisada nebiyullaahi ibraahiim ayuu rabbi ka warrami wakadalika nebiyullaahi luud iyo qoomkiisii nebiyullaahi muusa iyo maaragtay dadkii loo diray ayay suuraddu ka warrami doontaa waxay ishaaraysaa oo magacyahooda keliya la sheegi doonaa ummadihii qaar ka mida mukadibiintaha ee hore sida qowmu caad iyo amuud iyo qowmu nuux ayaa laga warrami doonaa suuradda wuxuu rabbi kaga warramayaa xikmada bani aadamka iyo jinniga ilaahay oo u abuuray maxay tahay muxuu rabbi subxaanahu wa tacaala jinni iyo insi oo u abuurtay wuxuu u abuuray waxa weye inay macbuud keliyo allah la yidhaahda ay caabudaan inay ilaahay waxidaan ayaa loo abuuray suuradda marka waa arki doonnaa arrintaasna way ka warrami doontaa allah leeyahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun inay alla waxidaan mooye wax kaloo loo abuuray lama arka buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim wadaariyaati darwa wadaariyaati dabaylihii dhabanayay marka ay soconayaan aad u soconayay ayaan ku dhaartay darwan dhabasho dhabanayay yacnii aad u socday daruura dabaylahaas baan ku dhaartay faalxaamilaati daruurihii siday ayaan ku dhaartay wiqra culayska siday oo daruurtii roobka markay waddo waa daruur culus weey daruurihii roobka siday ayaan ku dhaartay faljaariyaati doonniyaashii iyo sufuntii soconayay ayaan ku dhaartay yusran ay jaryan daa yusrin socod oo maaragtay sahlan soconayay sahlanaan u saaxiib ah badda dhexdeeda ku soconayay doonniyaashaas baan ku dhaartay falmuqasimaati malaa'igtii qaybinaysay amran ay amra alkowni koonka arrinkiisa umuura alkown koonkan arrimihiisa malaa'igtii qaybinaysay ayaan ku dhaartay intaasoo shay baan ku dhaartaye innamaa tuucaduuna shayga laidin la idinkugu goodiyey oo la idiin ballanqaaday oo qiyaamihii ah la saadiqun ay la sidqun mid run ah weeyaan ama la masduuqun fiihi mid lagu run sheegay weeye wa inna addiina abaalmarinta maalinteeduna oo qiyaamahaasa la waaqicun mid dhacayo weeye oo shaki uusan ku jirin inuu dhacayo suuraddan allah wuxuu ku bilaabay qasam dhaar buu ku bilaabay oo bacda makhluuqaatihi uu ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa qaar ka midihii uu ku dhaaranayo buu rabbi ku bilaabay subxaanahu wa tacaala allah waxaa u bannaan ou leeyahay khalqigiisa wax alla wuxuu doono inuu ku dhaarto waa u bannaan tahay makhluuqiisa ou asagu abuurtay waa uu ku dhaaran karaa amaa annaga nalooma ogola ilaa ilaahay inaan ku dhaaranno mooye allah inaan ku dhaaranno mooye wax kale inaan ku dhaaranna nalooma ogola weeyaan suuraddan marka afarta aayadood oo qasamka ah الذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا قرآنك صور نوعان وكلا آيذهان وكلا لقب بلابو أي جيرو وأنا صومرنا كسو هذا الني بسورة الصافات وكلا الله قسم كاس وكلا مخلوقات في سقار كميدة وكل دارته أيوك بلابا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا يعني إن إلهكم لواحد الله ساس أقول دارتي waxaan arki doonaa insha Allah ta'ala suuratu al-mursalaat oo kala markaa mareyno wal mursalaati urfa fal aasifaati asfa wan nashiraati nashra fal fariqaati farqa fal mulqiyaati dhikra udran aw nudra ayadana waan arki doonaa sidaas oo kale rabbi ugu dhaaranay wakadalika suratu an-nazi'at baa lamida والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا أيضا سلاس وكلب رب قدارتا وحلم سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا يعني آياتها سلاس وقدارتا رب سبحانه وتعالى قسم كاس مركة أو رب قدارته qur-aanka way ku badan tahay awaa'ilu suwarna uu ku dhaarto dhowrkaas suuradood baaba ka mid ah weeyaan haddaba maxaa loo jeedaa wadaariyaati darwa falxaamilaati wiqra faljaariyaati yusra falmuqasimaati amra afartaas oo shay oo alla ku dhaartay culummadu way isku khilaafaan maxaa loo jeedaa macaani aad u tiro badanay sheegaan laakiin annaga hal macno unbaa ku gaabsanaynaa macnahaas oo uu ku fasirayo amiiru lmu'miniin caliyu bnu abi aalibin radia allaahu canhu macnaha cali bn abi aalib oo ku fasirayo macnahaasaan ku gaabsanaynaa waxaa weeye wadaariyaati darwa waxaa loo jeedaa waa dabaylihii wey dabaylahaa loo jeedaa ou rabbi ku dhaaranayo dabayshaa dhabanayso iska socoto ayuu rabbi ku dhaartaa sababta inay dabayl tahay tusinayana lafdiga la yidhaahda addarwu waxaa la yidhahdaa waa sifatun mashhuuratun min sifaati alriyaaxi waa dabayl yacni sifo tilmaam oy dabaylaha caan ku yihiin ayaa darwiga la yidhaahdaa qur-aankana way ku badan tahay fii suurati alkahfi waan ku soo marna allah odhanayo faasbaxa hashiiman tadruuhu alriyaaxu darwiga waa ujeedaa waxaa loo isticmaalay alriyaax dabaylihii baa loo isticmaalay weeyaan falxaamilaati wiqra marka yani maxay daruuruhu markay dhabanayaan yani waxa weeye waxa weeyaan waxaa lagu yaqaanaa carradii bay kicinayaan ciidday kiciyaan wakadalika roobkii bay dabaylihii kala geeyaan oo maaragtay midba meel ay u kaxeeyaan waxyaalahaas oo dhan marka darwigaas bay sameeyaan lafdiga darwi la yidhaahdana dabaylahaasa lagu yaqaanaa weyaan falxaamilaati wiqra waxaan ku fasiraynaa sida cali uu ku fasiray waxaa loo jeedaa daruuraha loo jeedaa daruurta baa loo jeedaa weliba marka ay roobka uu ku jiray culus tahay oo roobka uu ku da'ayo ayaa loo jeedaa weyaan maxaa yeelay inay culus tahay daruurta inay daruuruhu culus yihiin markuu roobku ay dhexdeeda ay tahay waxaa la yidhaahdaa qur-aanka way ku badan tahay meelo badanuu rabbi kaga warramaa allahu odhanayo wayunshiu asaxaaba iqaala allah wuxuu amaamudayo abuuraa daruurihii cuscuslaa oo markay biyaha ku jireen cuslaa baa loo jeedaa yacni waxaa loo jeedaa asaxaabu alxawaamilu bilmaa'i thaqiili daruuraha sido biyaha culus sida baa loo jeedaa weya aayaddaas fii suurati aracdi bay ku jirtaa fii suurati alacraaf allah wuxuu leeyahay xataa idaa aqallat saxaaban fiqaala suqnaahu libaladin mayit faljaariyaati yusranna waxaa loo jeedaa dooniyaasha ama maraakiibta badda marayso oo badda dhexdeeda jeexayso ayaa la yidhaahdaa wa asufun aljaariyatu fi lbaxri sahla baddaa ilaahay subxaana wa tacaala ee hirka iyo moolkaa leh yacni doontaas iska jeexayso iska dhex socotaa ayaa loo jeedaa weeyaan marka doomuhu in aljaariyaat yusra la yidhaahdo aljaariyaat in doomaha loo jeedo qur-aanku ilaahay subxaana wa tacaala noogu sheegay fii suurati shuura baan ku soo marnay allah odhanayo wa min aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaami yacni waxa weeye aayadaha ilaahay tusinaayo macbuudnimadiisa dooniyaashaas badda dhexdeeda ku soconayo sida ayagoo buuro oo kale la mid ah kor looga jeedo ayaa ka mid ah weeyaan fii suurati araxmaan oo kale allah wuxuu leeyahay walahu aljawaari almunsha'aatu fi lbaxri kalaclaam yacni waxa weeye waxay leeyihiin dooniyaashaas badda dhexdeeda socda oo calam oo kale buur oo kale la mida ayuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala weeyaan marka faljaariyaati yusraa iyadana macnahaasaa lagu fasiraa falmuqasimaati amraa waxaa lagu fasiraya malaa'igta ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtaa lagu fasiraya oo cali bn abi aalib baana ku fasira weeyaan maxay yihiin malaa'igta waxay qaybisaa amra alkown ayuu ilaahay subxaana wa tacaala oo u dhiibay ay maarata ka shaqeeyaan koonkan bay maamulaan malaa'igta qayb waxyiga qaabilsan baa jirto oo ambiyada iyo rususha ilaahay uu soo diro malaa'igta qayb roobka xisaabsan baa jirto oo roobkaasi ka shaqayso malaa'igta qaar yacni dabaylaha xisaabsan baa jiro malaa'igta waxaa ka mid a kuwa dadka acmaashooda qora bani aadamka waxay samaynayaan makhluuqaadka jinniga insi qorayo waxaa ka mid a malaa'igta qaar ruuxda bani aadamka arwaaxda bani aadamka qaado oo qabdooda sida malakulmowdka oo kale waxaa ka mid a kuwa loo soo diro in ummado lagu halaago ummado inay halaagaan loo diro ayaa malaa'igta ka mid ah marka koonkan arrinkiisa ayay maamulaan weeyaan arrinka koonkaanay maamulaan macnahaas marka afartaas in addaariyaati darwan dabaylaha laga dhigo falxaamilaati wiqra maaragtay daruuraha laga dhigo faljaariyaati yusraa dooniyaasha iyo maraakiibta laga dhigo falmuqasimaati amra malaa'igta laga dhigo cali bn abi aalib baa ku fasiray sida ibnu jariir atabari oo warinaya fii tafsiirihi wuxuu leeyahay cali ibnu jariir atabari ee sanadkiisa wuxuu ku warinaya cali bn abi aalib radi allaahu canhu wuxuu leeyahay annahu sacida minbara alkuufa magaalada kuufa oo isaga caasimad u ahayd markuu amiirulmuminiinka ahaa ayuu mimbarkeedii masaajidkii mimbarkiisiibuu fuulay markaasuu cali wuxuu yidhi laa tas'aluunii can aayatin fii kitaab illaahi walaa can sunnatin can rasuuli illaahi sal allahu calayh ali wasalam ilaa amba'tukum bidalika markuu mimbarka koray ayuu wuxuu yidhi ima weydiisaan aayad kitaabka ilaahay ku jirto ama sunno oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay sunnadiisii ah ilaa haddaa i weyddiisaan waan idiin sheegaya waan idiin warramayaa weeyaan jawaabteedaan idin siinaya markaasaa wuxuu leeyahay ibnu jariir itabari sanadkiisa ku warini fa qaama ilayhi ibnulkawaa nin la yidhaahda ibnulkawaa ayaa u istaagay markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin maa macnaa qowlihi tacaala waaddaariyaati darwa wadaariyaati darwa macnaheedu waa maxay markaasuu cali yidhi qaala alriyaaxu waa dabaylaha loo jeedaa buuyi qaala falxaamilaati wiqra aayaddaasna maxaa loo jeedaa qaala asaxaabu cali wuxuu yidhi daruuraha loo jeedaa daruurta weeyaan ninkii baa wuxuu yidhi faljaariyaati yusra ayana maxaa macnaheeda loo jeedaa cali wuxuu yidhi qaala sufun waxaa loo jeedaa dooniyaashaa loo jeedaa buu yidhi doonidaa loo jeedaa qaala ninkii wuxuu yidhi falmuqasimaati amra aayaddaana maxaa loo jeedaa cali bn abi aalib wuxuu yidhi radi allaahu canhu almalaa'ika baa loo jeedaa buu yidhi macnahaas ayuu ku fasiray wy annagana macnahaasaan u daysanaynaa maadaama qur'aankana shaahid looga helayo iyo wax xoojiye looga helayo weyaan wadaariyaati dabaylihii dhabanayey darwan dhabasho dhabanayey oo aad u socday baan ku dhaartay falxaamilaati daruurihii siday wiqran culayska siday baan ku dhaartay oo roobkii ah faljaariyaati dooniyaashii soconayo filbaxri ku soconayey yusran ay daa yusrin ayagoo ah kuwa maaragtay sahal ku soconayo kuwaas baan ku dhaartay falmuqasimaati malaa'igtii qaybinaysay baan ku dhaartay amran arrinka koonka qaybinaysa baan ku dhaartay marka amrantan waxay leeyihiin waa mafcuulu bihi laakiin waa mufrad uriida bihi ljamcu mufrad weeye laakiin loo jeedo alumuur ayaa loo jeeda umuur alkown koonkan arrimihiisa ayay maamulaan weeyaan malaa'igtii maamulaysa baan ku dhaartay innamaa tuucaduuna shayga laidiin yacni laydinkugu goodiyo laydinku tahdiiday oo laydiin ballanqaadayo inuu imaanayana laidiin sheegay la saadiqun ay la sidqun mid run ah weeye waa mid dhab ah weeye yacni in qiyaamuhu ou jiro la isu soo celinayo la isxisaabinayo waa shay sidqi ah oo aan been ahayn waa shay run ah oo aan been ahayn weeyaan marka innamaa tuucaduuna waxaa la yidhaahdaa maadaasi in laga dhigo mawsuulo aan ka dhigno iyo inaan masdarihii ka dhigno labadaba mufasiriintu way sheegaan haddii mawsuula aan ka dhigno macnaheedu waxa weeye yacni caa'idkii salada u noqonayo waa maxduuf wey adoo yiroo kaley la mid tahay ina aladii tuucaduunahu min aljazaa'i waalxisaabi la sidqun waa mid run ah weeyaan haddii aan masdariye ka dhignana ina alwacda baan odhanayna ina alwacda ballanqaadkii oo bilbacfi waljazaa'i laydiin ballanqaaday la sidqun mid dhab ah weeyaan oo runah weeyaan marka waa shay jiro oo yani run ah wey marka la saadiqun waxay leeyihiin siiqadaas oo saadiq ismu faacilka ihi bimacnaa ismu mafcuulna waa laga dhigi karaa oo way bannaan tahay oo la yidhaahdo yacni shayga mawcuudka ahee laydiin ballanqaaday la saadiqun ay lamasduuqun fiihi mid lagu run sheegay weeye laa makduubun bihi mid been lagu sheegay maahe waa run wey ayadana waa la dhihi karaa waina addiina abaalmarinta maalinteeda bimacnaa jazihii iyo maalinka qiyaamaho la is-abaalmarinayo la waaqicun mid dhacayo weeyaan oo shaki uusan ku jirin qiyaamaha inuu dhacayo marka addiinu waxaa loo jeedaa waa aljazaa abaalmarinta addiin la yidhaahdaa addiin waxaa loo jeedaa waa abaalmarintaasaa loo jeedaa sida allahba fii suurati nuur ou leeyahay yowmaidin yuwafiihim allaahu diinahum alxaqa allah maalinta qiyaamaha wuxuu yacni u oofinaya u dhammaystirayaa jasahoodii xaqa ahaa ee dhabta ahaa ayuu uu cadli ahaan ayuu ugu dhammaystirayaa weeyaan marka diinka waa bimacna aljazaa baa loo jeedaa weeyaan waina addiina abaalmarinta maalinteedu la waaqicun mid dhacayo weeye maalinta qof walbaaba jazihiisa la siinayo laa shaka inuu imaanayo oo dhacayo weeyaan waasamaa'i daati alxubuki innakum la fii qowlin mukhtalif dhaar kale buu rabbi dhaaranayaa wuxuuna ku dhaaranaya makhluuqaadkiisa qaar ka mida sida samada oo kale waasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii daati alxubuki yacni wadooyinka u saaxiibka ahayd taasaan ku dhaartaye innakum idinka mushrikiintiiyey gaaladaa lala khitaabaya la fii qowlin hadal dhexdii kuwa ku sugan baa tihiin hadalka oo mukhtalifin isdiidayo iskhilaafsan iska hor imaanayo ayaad ku sugan tihiin weeyaan marka wasamaa'i daati alxubuki alxubuk maxaa loo jeedaa mufasiriintu macaani dhowra bay ku fasiraan aqwaal mutaqaariba ah ayay leeyihiin waxaa ka mid a alxubuk in la yidhaahdo asalkeedu waa jamcu xabiikatin xabiikatin ayaa xubuk lagu jamciyaa ama jamcu xibaakin xibaakin baa xubuk lagu jamcinaya oo markaasi daat alxubuki waxaa loo jeedaa ay daat ataraa'iqi wadooyinka midii u saaxiibka ahayd oo samadii ayaa waxay leedahay wadooyin bay leedahay annaga aanan arkaynin marka waxay leeyihiin mufasiriintu walibucdi asamaa'i laa turaa turuquha almucabaru canha bilxubuki fogaanshaha ay naga fog tahay ayaanan lagu arki karaynin wadooyinkaas ilaahay uu ku sheegay xubga ku tilmaamay ayaanan annaga u arki karaynin laakiin wadooyin bay leedahay laakiin asalka xubugga waxaa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa alxubug lagu yidhaahdaa biyaha oo kaleeto maalan biyo markaad yani badda oo kale ama webigoo kaleeto ama biyo meel fadhiyo balli fadhiyo kale haddii aad dhagax ku tuurto dhagaxa markuu dhaco oo gudaha galo yacni jid waxaa ka baxayo wadooyin baa ka baxo warwareeganaya wadooyin warwareegta baa ka baxayo kaasaa asalka xubug loo yaqaana waxaa kaloo xubugga la yidhaahdaa meel bacaad ah cari dhul bacaad ah markay dabayshu ku dhacdo oo dabayl badan ay marto wadooyin yaryaroo tiro badan ayay yeelataa taasoo kalena xubug baa la yidhaahdaa marka wasamaa'i daati alxubub taasaa loo jeedaa uu rabbi ku dhaaranayo laakiin maadaama ay naga fog tahay baanan arkayninoo sida aan carradaa aan u arkaynoo kale baanan way naga fog tahay hadday noo dhowaan lahayd sidaan carrada u arkayno wadooyinkeedaan u arki lahayn biyahoo kale wadooyinkeeda yaryarkaahoo warwareegyada aan u arkayno baan u arki lahayn wey laakiin waa ay naga fog tahay weeyaan macno labaaday ku fasiraan oo waxay leeyihiin wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii daati alxubuki sugnaanshaha u saaxiibka ahayd oo abuuristeeda la abuuray la sugay la itqaaniyey yacni daati alkhalqi alxasani almuxkami tii abuuristeeda la sugay ayaan ku dhaartay weeyaan macnahaas cabdulaahi bni cabbaas iyo cikrima iyo qataada ayaa ku wada fasiraya weeyaan marka waa yacni samo siman oo abuuristeedii ilaahay uu sugay ayaa loo jeedaa oo wax ceeboo laga heli kara aysan jirin weeyaan waa tan allah fii suurati tabaarak uu leeyahay alladii khalaqa sabca samaawaatin tibaaqan maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawud ku arki maysid wax tafaawudaho iska horimaadaho iskhilaafa iyo ceeb ku arki maysid weeyaan marka waa muxkam oo waa la sugay weeyaan lanna waxay leeyihiin xubugga xagga waxaa kaloo la yidhaahdaa ee carabta ku tilmaamtaa waxaa la yidhaahdaa camal kasta kulligii kullu camalin atqanahu caamiluhu wa axsana suncatahu taquulu alcarabu xabakahu xabaka yani xagga qiyaas ahaan xabaka la yidhaahdo shay kasta kulligii oo qofkii saanica ahaa ee samaynayay samayntiisa ou hagaajiyo samayntiisa ou hagaajiyo si fiican oo u sameeyo ayaa carabtu waxay tidhaahdaa fulaanun xabakahu xabakan wuu hagaajiyey wuu sugay ayay odhanaysaa weeyaan waxay kaloo culimmadu ku magacaabaan macno saddexaadna way sheegaano alxubuku waxaa loo jeedaa bimacna ziinatu baa loo jeedaa qurux wey waasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii daati alxubuki ay quruxda u saaxiibka ahayd yacni markii masaabiixda iyo xidigaha markii maaragtay ay samadu muuqato aad mugdina ay tahay oodan meel iftiina joogin yacni midab asraq ahoo buluu ah ayaad arkaysaa iyo xidigahaas marka waa sama aad u quruxsan wey waa midda allah uu leeyahay walaqad zayanna samaa'a addunyaa bimasaabiixa masaabiixdaas oo xidigaha ayuu rabbi ku qurxiyey afalam yanduruu ila asamaa'i fowqahum kayfa banaynaaha wazayannaaha ilaahay subxaana wa tacaala waa uu qurxiyey weeyaan marka samadii quruxda u saaxiibka ahayd in la yidhaahdo macnahaasna mufasiriintu way ku fasiraan macno afraad bay ku fasiraanoo wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii daati alxubuki yacni adeega iyo quwada u saaxiibka ahayd awoodda u saaxiibkahayd adkayd baa loo jeedaa alxubuk yacni midii adkayd weeye abuuristeeda la adkeeyey yani daat shidda baa loo jeedaa aad u adag oo aan wax dumayo maaragta durbadiyo baaba'ayo aanan ahayn walidaalika waxay yidhaahdaan carabtu waxay yidhaahdaan shayga abuuristiisu ay adag tahay bay xubug ku magacaabaan oo maalan waxaa ka mid a farasku markuu faras shadiidulkhilqa uu yahay abuuristiisa markii faraska ay xoog badan tahoo faras xoogla uu yahay oo yacni qawiila markuu yahay waxay leeyihiin haadaa farasun maxbuuk hada farasu maxbuukun bay leeyihiin waa faras awood lahoo abuuristiisu ay xoog leedahay weeyaan marka wasamaa'i baan ku dhaartay samadii daati alxubuki quwada u saaxiibka ahayd oo adkayd ayaan ku dhaartay wey macaanidaas oo idil waxa weeye sheekh maxamed alamiin ashinqiiti raximah اllahu wuxuu leeyahay walaayatu tashmalu ljamiica fakulu اlaqwaali xaqun aayadda inta macnoon ku sheegnay afartaa macnoba waxa weeye waa lagu tilmaami karaa waa macaani xaqahoo wanaagsan intaba waa lagu sheegi karaa marka wasamaa'i baan ku dhaartay samadii daati alxubuki waddooyinka u saaxiibka ahayd ama sugnaanshaha u saaxiibka ahayd ama quruxda u saaxiibka ahayd ama adayga u saaxiibka ahayd ayaan ku dhaartay innakum idinka mushrikiintaihi la fii qowlin hadal dhexdii baad ku sugan tihiin hadalka oo mukhtalifin iska hor imaanayo isdiidan ayaad ku sugan tihiin wey marka wasamaa'idaasi oo qasamka ah muqsamu calayhigiiyo shayga lagu dhaaranayay wa innakum la fii qowlin mukhtalifin taas weeyaan halkaas muqsamu calayhiga shayga lagu dhaaranayo waa taa weeye mushrikiintu marka hadal iska hor imaanayo bay dhexdiisa ku sugan yihiin fii sha'ni alqur'aani wa fii sha'ni alnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xaalkiisa iyo qur'aanka xaalkiisa markii la eego arrinkoodu hadalkoodu waa iska hor imaani nebigay waxay ku tilmaamayaan bacdu almaraat inuu yahay yacni waxay ku tilmaamayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu gabyaa yahay qur-aankiina shicir bay marku tilmaamayaan oo gabay bay leeyihiin mar waxay ku tilmaamayaan nebigu inuu saaxir yahay marna waxay leeyihiin qur'aankii sixir wey mar waxay leeyihiin yani nebigu waa kaahin wey waa mid maarata qaybka ka warramo waxay leeyihiin qur'aankiina kahaana bay ku tilmaamaan mar qur'aanka ay ka hadlayaan waxay leeyihiin waa asaatiiru alawaliin dadkii hore khuraafaadkoodii wey naloo soo guuriyey weeyaan qur-aanka markay ka warramayaan waxay leeyihiin waa qowlu lbashar bani aadam baa iska leh marka waa aqwaal mutadaariba oo iska hor imaanayso hal meelna kuwo ku sugnaanaya ma aha weeyaan marka waa aayaddii aan ku soo marnay fii suurati qaaf oo kale la mid tahay bal kadabuu bilxaqi lammaa jaa'ahum fahum fii amrin mariij qur-aankii markuu u yimid iyo xaqii iyo nebiga u yimid ayay beeniyeen marka arin iska hor imaanayo isku khaldan ayay dhexdiisa ku sugan yihiin arrin mukhtalif ah ayay ku dhex jiraan weeyaan yu'faku canhu man ufik yu'faku waa la jeediyaa canhu ay bisababihi qowlkaa sababtiisa ayaa la jeediyaa aliimaana iimaankii baa la jeediyaa aliimaanu biاllahi wa rasuulihi aliimaanu bilqur'aani ayaa la jeediyaa canhu ay bisababi dalika alqowli hadalkaas sababtiisa ayaa loo yani maaragta loo jeediyaa man ufika qofk axadkii la jeediyey qofka laga jeediyo ayaa la jeediyaa weeyaan marka canhudaani canta ku jirto waa bimacnaa sababiya wey bimacnaa sababaan ka dhigayna yacni bisababiga adoo yiroo kale bay la mid tahay qur-aankana way ku jirtaa can oo bimacna sabab loo isticmaalo fii suurati huudan ku soo marnay wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlika oo ay leeyihiin yacni bisababi qowlika ilaahyaasheenna uga tegi mayna bay leeyihiin ilaahyaasheennii huudow sababta hadalkaaga sababtii uga tegi mayna bay odhanayaan marka yacni waxa weeyaan canhuda waxaa loo celinayaa yani maxaa la yidhahda damiirka ku jirana waxaa loo celinayaa nebiga ama qur'aanka labadaasaan u celinaynaa yu'faku waa la jeediyaa canhu bisababi dalika alqowli hadalka qowlka mukhtalifka sababtii yaa la jeediyaa can iliimaani biاllahi wa rasuulihi wa can iliimaani biاlqur'aan allahi rasuulkiisaoo la rumeeyo qur'aanka oo la rumeeyo baa laga jeediyaa man ufika axadkii la jeediyey waa kuwan mushrikiintaahoo kaleete ayaa laga jeediyaa weeyaan marka xaqii ilaahay wuxuu uga iilay inay qur'aanka qaataan qowlkan mukhtalifka ahoo nebilaahi moxamed iyo qur-aanka ay ku sheegeen sababtii ayaa looga jeedayay inay ilaahay rumeeyaan weyaan qutila alkharaasuuna qutila waa la lacnaday ama ha la lacnado alkharaasuuna kuwa beenaalayaasha ihi ha la lacnado ilaahay ha lacnado weeyaan marka yacni qatliga halkani waxaa loo jeedaa waa bimacna lacna wey bimacna lacni baa loo jeedaa alkharaasuun macaanidaas bay culummadu ku sheegeen isku dhowdhow alkadaabuun waa la yidhaahdaa cabdulaahi bni cabbaasoo kale wuxuu ku fasiray almurtaabuun kuwa shakiga badan oo xaqa iyo qur-aankaba ka shakiyo kuwaas weeyaan qatliga marka waxaa la yidhaahdaa dilka waxay culummadu ku tilmaamaan allah subxaanahu wa tacaala haddii laga warramayo qatliga oo allah wuxuu dile laga dhigayo bimacna lacni baa loo jeedaa qatliga haddii ilaahay faacilkiisa laga dhigo waxa weeye lacnad baa loo jeedaa bay leeyihiin li'anna qofku ilaahay lacnado wuxuu la mid yahay bimansilati almaqtuuli alhaalik qof la dilay oo halaagsamay oo kale buu la mid yahay qof ilaahay uu lacnaday lacnaduna waxa weye qofka naxariista ilaahay laga cayriyo laga fogeeyo laga dheereeyo ayaa loo jeedaa weeyaan marka qutila alkharaasuun qutila waa la lacnaday oo waa ducaau calayhim baa la yidhahda waa habaar la habaarayo ha la lacnado wey naxariista allah ka fogeeyo weeyaan alkharaasuuna kuwa beenalayaasha ah ilaahay ha lacnado asliga marka alkharsu marka la yidhaahdo aslulkharsi culummadu waxay ku sheegaan waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa xasru maa cala annakli min arutabi tamra asalka sidaasay yidhahdaan waxaa la yidhaahdaa beer baad imaanaysaa oo timira timirta marka anwaac bay leedahay markay midhaheedu baxaan noocyo badanay martaa rutabka marka ay tahay oo weli aysan timir gaarin markii in laga sakeeye la rabo qof baa loo dirayaa qiyaas baa la leeyahay uu qiyaasaya markaasuu leeyahay waxaa ka soo gu'i karo intaasoo timir ah ayaa ka iman karto leanna rutabka weli tamri ma gaarin tamri markuu noqonayo intaasoo timira rutabkan ka imaan karto marka waa qiyaasid wey qiyaaskaa la yidhahda kolka kuwani waxbay iska qiyaasayaan weeyaan waxay leeyihiin qiyaamihii aysan war u haynin ayay qiyaas qiyaas ku inkirayaan qur-aankii bay inkirayaan jasihii iyo xisaabtii bay inkirayaan marka waxooda dhanba waa kadbi iyo qiyaas unbay ku jiraan weeyaan qutila waa la lacnaday alkharaasuuna kuwa beenaalayaasha ah oo waxaan jirin iska qiyaasto kuwaas baa la lacnaday ha la lacnado raxmadda ilaahay ha laga fogeeye weeyaan alladiina kuwii baa la lacnaday hum ayaguba fii khamratin ay fii kufrin wa dalaala kufri iyo baadi dhexdii ku sugnaa saahuuna haddana maqnaaye haafiliinta ay halmaamsanaa kuwaas baa la lacnaday ha la lacnado weeyaan marka aladiina hum fii khamratin khamrada hadda waxaa loo jeedaa alkhamratu asal ahaan waxaa la yidhaahdaa maa satara shaya waqataahu baa la yidhaahdaa shayga wax daboolo oo qariyabaa khamra la yidhaahdaa khamrada taasaa loo jeedaa sida maalan marka la yidhahdo khamaraat lmowt markii qofka sakaraadka uu ku dego isaga dhanba waa miyir daboolmaya sakaraatulmowtka markuu hayo waa miyir daboolmi weeyaan marka yacni waxayba ku dhex jiraan oo daboolay kufrigii iyo dalaalkii iyo baadidiibaa daboolay weeyaan marka taasay ku dhex jiraan alladiina kuwii baa la lacnaday hum ayaguba fii khamratin yacni kufriga dhexdii iyo baadida dhexdeeda ku sugnaa kuwaasoo saahuuna haddana halmaamsanaa weeyaan sahwiga waxaa la yidhahda halmaamka yacni sahwiga waxaa la yidhahda waa alghaflatu can shay shaygu aad halmaamtaa la yidhahdaa oo laga tago weeye wadahaabuhu can alqalbi markaa halmaamto u qalbigaada ka baxo ayaa la yidhahdaa saha fulaanu wuu halmaamay baa la yidhahdaa marka khaflayba ku dhex jiraanoo halmaam dhexdii kuwa ku sugan weeyaan yas'aluuna ayaana yowmu ddiin yas'aluuna way weydiinayaan oo way su'aalaan yacni cala sabiili alistihzaa'i waasukhriya jeesjees darteed ayay waxay u su'aalaan nebigii asxaabtiisay weydiinayaan ayaana goormou ahaaday yowmu ddiini yowmuuljazihii oo yowmuulqiyaamihii ah waa goorma taasoo kale bay weydiinayaan waxay u weydiinayaanna waa cala sabiil istihzaa wa sukhriya iyo takdiib ay beeninayaan qiyaamaha inuu jiro diidda ay diiddan yihiin waxay leeyihin qiyaamaha sheegaysaan goormuu imaanaya noo sheega waa jeesjees wey noo sheega bay odhanayaan marka bimacnaa ma jiro wey wax qiyaamo la yidhahda ma jiro waxay la mid tahay wayaquuluuna mata hada alwacdu in kuntum saadiqiinadiioo kale la mid tahay weeyaan marka taas bay weydiiyaan goorma yas'aluuna way su'aalaan mu'miniintii bay su'aalayaan ayaana goormuu ahaaday yowmuddiini abaalmarinta maalinteedu waa goorma maalinta aad leedihiin waa lays abaalmarini waa laysi soo saari jazihiiyaa laysi siini noo sheega maalinka uu yahay bay odhanayaan markaasu allah u jawaaboo yidhi yowma huwa yowmuddiinkaasi yowma yowm wey maalin weeye hum ayaguba maalinkaasi yuftanuuna la gubayo cala naari naarta lagu gubayo maalinta naarta lagu gubi doono waa maalinkaas yani taasaa loo jeedaa waa hadal yani maaragtay u dhigmo su-aashoodii jawaabteedii munaasabka ahayd weeyaan waa goorma markay yidhahdeen ayagoo jeesjees u wataa la yidhi waa maalinka naarta laydinku gubi doono weeyaan hadalkaasaa lagu yidhi wey marka fitnada alfitnatu halkan waxaa loo jeeda waa alixraaq gubitaanka la yidhaahdaa qofka uu gubto sida maala markaad tidhaahdo fatantu dahaba binnaari idaa axraqtahu litakhtabira dahabka markaad rabto inuu musayaf yahay oo dahab aan maaragtay ebera uu yahay iyo dahab wanaagsan inuu yahay marka inaad kala saarto doonayso dabkaa loo bandhigaa hadduu dabka markii loo bandhigo dahabkii saafigaa safihiisa soo baxayo kii musayafka ahaayee xumaana xumidiisabaa muuqanaysa weeyaan marka waxaa weeye asalka marka fitnadu waa alihtibaaru walimtixaan asal ahaan saasaa loo jeeda waa laydin imtixaani oo laydin ikhtibaari wey waa laydin gubaya wey saasaa hadda loo jeeda macnaha laakiin waxaa asalka luqada waa alihtibaaru walimtixaan sida dahabkaas marka la imtixaanayo dabka lagu imtixaano idinkana naartaasaa laydinku imtixaani weeyaan saasaa loo jeeda yowma hum yowma maalin weeye maalinkoo hum ayaguba yuftanuuna la gubayo oo la fitnaynayo cala naari naarta dusheeda lagu gubayo maalintaasi weeyaan yowmadaan haddii kale yowma diinida ayaan ka bedelanaynaa waxaa le ayaana yomadiini yowmudiini goormuu ahaaday yowma maalin weeye hum ayaguba yuftanuuna cala annaari naarta lagu fitnaynayo lagu gubi doono waa maalinka qiyaamaha oo la naari doono weeyaan markaasaa yuqaalu lahum waxaa lagu odhani duuquu fitnatakum hada aladii kuntum bihi tastacjiluun duuquu dhadhamiya fitnatakum ay cadaabakum cadaabkiinnii dhadhamiya cadaabkiinni dhadhamiya baa la leeyahay duuquu fitnatakum marka hadalkaa la yidhaahdaba haddana hadal guba maaragtay oo cadaab ku noqdo ayaa lagu sii odhani haadaa cadaabkaan idin gubayaad u jeedaan alladii kii weeye kuntum aad ahaydeen tastacjiluuna kuwa degdegsiinyo dalbo bihi cadaabkaasba maalintaad adduunka markaad joogteen kii aad degdegsiinyihiisa dalbi jirteen waa kanaabaa la odhanaya weyaan cadaabkan aad arkaysaan waa midka idinka degdegsan jirteen weeyaan duuquu fitnatakum yacni mufasiriintu fitnada sidii oo kale cadaabka umbaa lagu fasiraa mujaahidoo kale wuxuu dhihi jiray duuquu xariiqakum gubitaankiinnii dhadhamiya buu dhihi jiray yacni gubitaankiinnii oo cadaabka aad ku gubanayseen dhadhamiya baa la leeyahay haadaa midkani alladii cadaabkii weeye kuntum aad ahaydeen tastacjiluuna kuwa degdegsiyihiisa dalbo bihi asagaba aad degdegsan jirteen oo dalbi jirteen weeyaan waxaad u dalbi jirteen istihzaa'an wa sukhriya jeesjees iyo maaragtay aad yacni aad istibcaadsanaysaan ood leedihiin wax dhici kara ma aha kii weeye maanta midkaa indhaha ku haysaan weeye waxay la mid tahay aayadda fi suurati tuur ku jirto kaleeto allah uu leeyahay haadihi annaaru alatii kuntum biha tukadibuun afa sixrun haada am antum laa tubsiruun cadaabkan waa kane waad u jeeddaan kii aad beenin jirteene ma sixir baayo indhihiinaa la daraandaray miya mise idinkaan waxba arkaynin saasaa lagu odhani weeyaan marka dadkii mujrimiinta ahaa ee mukadibiinta ay xaqa beeninayay waxay alla agtii ku lahaayeen oo ciqaabka ahaa ayuu rabbi intaa nooga warramay ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun halkan laga bilaabo mu'miniintaas wanaagga ilaahay agti ku leeyihiin ba ayadana xoogaa laga warramaya dadkii allah iyo rasuulkiisa rumeeyey qur-aanka rumeeyey wanaagga ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin yaana loo tilmaamayaa weeyaan marka ka bacdi baa waxaa laga warrami aayaadka kowniga oo allah macbuudnimadiisa tusayo koonkan inuu macbuud keligii ka yahay tusayo ayaana loo sheegi doonaa weya ina almuttaqiina kuwa muttaqiinta ah oo rabbigooda ka baqaahi adduunka markay joogeen ilaahay ka baqo iska ilaaliya cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala fii jannaatin beero dhexdood kuwo ku sugan wey jannooyin bay ku sugan yihiin iyo wa cuyuunin ilo biyo ahoo socdo dhexdooda kuwa ku sugan weeyaan marka dadkaasi waa dadka sucadada ah ee wan wanaagsan waxay leeyihiin basaatiin iyo jannooyin bay leeyihiin beero iyo ilo biyaahoo iska qulqulayo ayay ilaahay agtiisa ku leeyihin maalinta qiyaamaha ina almuttaqiina kuwa alla ka baqo subxaana wa tacaala iska ilaaliyo macaasida ilaahay subxaana wa tacaala iska dhowraahi fii jannaatin jannooyin dhexdeeda kuwa ku sugan wey beero bay ku dhex sugan yihiin wa cuyuunin ila yacni soconayana oo biyo ahna dhexdooda ku sugan yihiin aakhidiina kuwa iyagoo ah kuwa qaadanaya maa shay ay qaadanayaan aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigooda uu siiyey ay qaadanayaan aakhidiina maa aataahum rabbuhum yacni xaala kownihim aakhidiina maa actaahum allah wuxuu rabbi siiyey ayagoo qaadanayo ayay jannooyinkaasi dhexdeeda ku sugan yihiin wuxuu rabbi siiyey oo khayr ah oo karaamo ah oo qiimayn ah oo jannadaasa ayagoo qaadanayo haysto ayay jannooyinka dhexdeeda ku sugan yihiin innahum sababta marka ay jannada ku yeesheen ayuu rabbi noo sheegay innahum dadka mu'miniinta ihi kaanuu waxay ahaayeen muxsiniina kuwa camalkooda hagaajiyo darajatulixsaan gaaro qabla daalika nicmadan oo qiyaamaha ilaahay uu siiyo horteed markay adduunka joogeen kuwa muxsiniina bay ahaayeen oo camalkoodii hagaajiyey ayay markay adduunka joogeen yay camalkoodii toosiyeen maxay camalkooda ku toosiyeen ilaahay dartiisa camalkay samaynayaan u qabteen ikhlaas ayay ula yimaadeen waxay ula yimaadeen mutaabaca nabilaahi muxameday ku raaceen ambiyadii iyo rusushii bay ku raaceen sidaasba marka camalkoodii camal muxsina oo ku noqday weyaan inahum muminiinta dadka ahlu jannaha ihi kaanuu waxay ahaayeen qabla dalika nicmadan ilaahay uu siiyo horteed markay adduunka joogeen baa loo jeeda kaanuu fi dunya w adduunka markay joogeen waxay ahaayeen muxsiniina kuwa camalkooda hagaajiyo oo muxsiniina darajada darajatulixsaan gaaro qofka markuu muxsin noqdana oo darajatulixsaan ou gaaro ilaahay wanaag buu ku abaalmariya hal jazaau lixsaani ila lixsaanu ilaa waxa weeye abaalmarintu waxa weeye wanaagga markuu qofku sameeyo wanaaggu baa lagu abaalmariyaa weeyaan marka taas bay ku mutaysteen wey markaas ixsaankoodii camalkoodii hagaajintiisa ay hagaajiyeen baa wax laga tilmaamaya wuxuu rabbi leeyahy kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم آياتها سألقوا تلمام ولا قودوية كانوا وحي أهايان ذاتك متقين تأيه مركي أدونك جوغين قليلا إن ير إن يرنا ومن الليل هبينك كمدا ما يهجعون كوا أن هردين بأهايان إن يروا هبينك كمدا ما إن هرد جرين محي أهايان كوا إلهي عابده oo salaatu leyl u taagan oo habeenkaas oo dhan markay dadku wada hurdayaan ayay ilaahay caabuday bay ahaayeen wabil asxaari waqti saxarkana suxuurta waqtigeedana hum ayagu yastakfiruuna kuwa dembi dhaaf ilaahay weydiista bay ahaayeen caawo dhan cibaaday ku soo jireen waa cibaadaysanayeen markii waqtigii suxuurta la gaaray oo waagi intuusan barin ka hor salaada fajarka horteed kaanna ayagoo caawo dhanba dambaabayo kaleeto bay istikfaar la imaanayaan camalkoodii lama weyne wey camalkay maanta dhan qabanayeen lama weynee hadday istikfaar weydiisanayaan weyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa fii amwaalihim xoolahooda dhexdeedana waxaa ahaaday xoolahooda dhexdeed waxaa ahaaday xaqun xaq baa ahaaday lisaa'ili kan weydiisanayo ayuu xaq u ahaaday walmaxruumi midka su-aasha laga oojiyey oo loo diido laga manciyo dadka waxba weydiisaninna xaq baa u ahaaday weeyaan taasay leeyihiin laba yacni kii saa'ilkaa wax waraysta iyo kaan waraysaninba labadaba xaq bay xoolahooda ku leeyihiinoo waa ay siiyaan weeyaan marka kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun maadaas mufasiriintu laba macnoba way ku fasiraan macnaha koobaad waa kan hadda aan marnay oo maada inaan naafiya ka dhigno diidda aanu ka dhigno in yar oo habeenka ka midihii ma seexdaan ma jiiftaan weeyaan yacni saasaa loo jeedaa habeenkaasoo dhan waa cibaadaystaan sida maalan qataado uu ka warinayo mutarif ibni cabdillaahi ibni shakhiir ayuu ka warinaya wuxuu leeyahay qalla laylatun ta'tii calayhim laa yusalluuna fiiha lilahi caza wajal ima min awaliha wa ima min awsatiha yacni habeen baa yar u yimaado ilaa habeenkaas way cibaadaystaan ilaahay bay caabudaan allay u tukadaan awalkay ka tukadaan dhexdiisay ka tukadaan ayay sameeyaan weeyaan mujaahid oo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay qalla maa yarquduuna laylatan xata sabaaxa laa yatahajaduun yacni inay inta habeenkii seexdaan oo waaga u baryo ma dhacda buu le waa wax aad u yar wey oynan cibaadaysanaynin wax dhici kara maahan buu leeyi ilaa subaxi inay jiifaan ayagoon tahajud u istaagin ma dhacayse way istaagaanoo way cibaadaystaan weyaan marka yani waa dad habeenkaasoo dhan qaanitiina lirabbihim rabbigooda u khushuucayo salaad ku jiro qiraa'at lqur'aan ku jiro dikriga ilaahay ku jiro ducaysanayo rabbigooda u tadaruco wey habeenkii o dhan ba cibaaday ku jiraan weyaan taasay leeyihiin macnaha labaad maada in masdariye laga dhigo oo aanan naafiye laga dhigin oo la yidhaahdo kaanuu qaliilan in yar oo min alleyli habeenkii ka mida waxay ahaayeen maa yahjacuuna ay hujuucuhum wa nawmuhum qaliilu min alleyl yacni in yar buu ahaa hurdadoodu wax yar bay ahayd weeyaan in yar bay hurdi jireen inta badan wakhtigoo dhan ma jiifi jirine wax yar bay seexan jireen yacni hujuucooda alhujuucu waa hurdada annowmu baa loo jeedaa weeyaan in yar bay ka hurdi jireen macnahaas in maada masdariya laga dhigana ibnu jariir itabari macnahaas uu doortaa fii tafsiirihi oo ku dooranaya weeyaan xasanubasrioo kale wuxuu leeyahay laa yanaamuuna min alleyli laa yanaamuuna min alleyli ilaa aqala habeenkii ma hurdaan ilaa wax yar mooye xoogaa yar bay ka seexdaan inta kalena waa ay cibaadaystaan weeyaan wabilasxaari suxuurta wakhtigeedana waa wakhtiga qabla alfajri wey wakhtiga markii soonka dadku sooman yihiin inay suxuurtaan la rabo li'anna suxuurta in la ta'khiiriyaa la rabaa dib loo dhigo marka wakhti saxarkana markii la gaaro hum ayagu yastakfiruuna kuwa dembidhaaf ilaahay weydiista weeyaan wakhtigaas bay qiyaamuleylkii see caawa dhan ugu jireen bay istikfaartoodii dib u dhigaan ilaa wakhti saxar laga gaaro yani siduu allah leeyahay wlmustakfiriina bilasxaari ilaahay uu leeyahoo kale waa kuwa istikfaarta weydiiso wakhtiga suxuurta yacni intoosa waaga bariin ka hor ayay istikfaar galaan weyaan istikfaaray la yimaadaan taasuu leeyahay wuxuu leeyahay xasan basri oo kaleeto wuxuu leeyahay maddu salaata ila alasxaari salaadii bay taagayaan oo dheeraynayaan ilaa wakhtiga suxuurta laga gaaro uma akhaduu bilasxaari alistikfaar markaasay wakhtiga suxuurta ayay istikfaar gudagalaan oo ay bilaabaan inay maaragtay yani maxaa la yidhaahdaa ay ilaahay dembidhaaf weydiistaan weeyaan marka waa dad caaw oo dhan istikfaar ku jiray oo cibaadaysanayo weeyaan cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayaa wuxuu leeyahay ninbaa aabbahay nin reer bani tamiim ka mida ba aabbahay oo zayd ibni aslama ayuu u yimi markaasuu wuxuu yidhi oo weydiiyey waxaan helayaa tilmaam oo allah qur-aanka uu ku sheegay annagana aanala ka haynin zamankeennan waa dadkii wakhtigii taabiciinta wa annaga aanala ka haynin qur-aankana rabbi ku sheegay ayaan qur-aanka ku arkaaye iiga waran zayd ibni aslamow markaasuu akhriyey aayaddan kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun aayaddan uu akhriyey markaasuu yidhi wallaahi buu yidhi wanaxnu wallaahi qaliilan maa naquumu ninkii baa odhanayo in yarna maba istaagna buu yidhi annagoo cibaado maba maba samayna habeenkiio dhan waa iska hurdaynaa markaasaa wuxuu leeyahy cabdiraxmaan aabbahay wuxuu ku jawaabay buu yidhi zayd ibni aslam tuubaa liman raqada idaa nacas wattaqa allaha ida stayqada waxaa wanaag u sugnaaday iyo janno waxaa iska leh qofka markuu soo u cibaadaysanayo markay hurdo qabato iska seexdo ilaa waxa waana la amray haddii adoo cibaadaysanayo aad ogaato qiraa'adaad akhrinayso haddaad garan weydo inaad seexato baa lagu amray maxaa yeele inaad naftaada habaaraysaa dhici karto adoo naftaada inaad u ducaysan rabo inaad naftaada habaartaa dhici karayso marka qofka markay hurdo qabato seexdo haddii uu baraarugo soo kacana ilaahay xuso oo rabbigiisa caabudo kaasaa wanaag iska leh buu yidhi marka waxa weeye yacni in qofka habeenkii qaar ka mida ou nooleeyo oo cibaado uu u istaago waa shay matluubaho wanaagsan weye waa shay wanaagsan weye qofku inuusan inta iska seexdo yacni maaragtay ilaa uu maaragtay qoraxda ku soo baxdo iska jiifo nebiga muxuu ku tilmaamay markii loo sheegay nin hebel la yidhaahdo waa jiifaa ilaa qoraxda ay ku soo baxdo wuxuu yidhi daaka rajulun baala shaytaanu fii udunayhi waa nin oo shaydaanku dhagaha uga kaadiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam shaydaana dhagihiis ku kaadiyey wey marka habeenkii qayb ka mid a inuu inta soo kaco ilaahay yacni maaragtay firaashkaada kuu macaan aad ka soo tagto aad rabbigaaga rukeecaad u tukato ilaahay marka uu ilaa sanaa'i dunya oo u soo dego allah samada adduunka oo u soo deganayo ou odhanayo yacni maaragtay yaa ibaryoon ajiibaa yaa wax i weydiistoon wax siiya yaa i magangaloon magangeliya yaa dembidhaaf i weydiistoon u dembidhaafaa wakhtigaas wey wakhtigaasaa waxaa la rabaa siduu nebigu tilmaamay wuxuu leeya yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala xiina yabqaa ulu leyli alakhiiri markuu habeenku saddex meelood laba ay tagto oo hal meel ay soo harto baa rabbi ilaa samaa'i dunya u soo degaa markaasuu fa yaquulu hal min mustakfirin faakfira lah war dembi dhaaf qof i weydiistoon u dhaafa ma jira yacni wahal min saa'ilin fa uctiya qof wax weydiistoo aan wax siiya ma jira yacni saasoo kaleba maaragtay allah leeyahay subxaana wa tacaala wakhtigaasoo kale marka yacni sidaas ayay saxaabadu ahaayeen ridwaanullahi calayhim habeenkii oo dhanba waxay ku tilmaami jireen ruhbaanun billeyli wa fursaanun binahaaray dhihi jireen habeenkiina waa raahibiin waa dad caabidiina oo cibaadaysto maalintiina aljihaadu fii sabiili illahi bay geli jireen marka sidaasoo kale baa la rabaa qofku inuu wakhti saxarka inuu inta soo kaco ilaahay uu baryo subxaana wa tacaala istikfaarna oo weydiisto weeyaan wa fii amwaalihim xoolahooda dhexdoodana waxaa ku sugan dadkaas mutaqiinta ah waxaa xoolahooda dhexdooda ku sugan xaqun xaq baa ku sugan xaqaas yuu ugu sugan yahay lisaa'ili kan weydiisanayo kan su'aasho ayuu ugu sugan yahay waalmaxruumi kan su'aasha laga hoojiyo loo diidayna waa ay ku sugan tahay weeyaan allah baa ku tilmaamay subxaana wa tacaala sifada labaad ay leeyihiin markay cilaaqada ayaga iyo macbuudkoodii ka dhaxaysay ay hagaajiyeen haddana dadka min bani jinsihim dadkooda oo bani aadamkiiya mucaamaladooda iyo cilaaqada dhexdooda jirtaay way hagaajiyaan weya xoolo hadday ilaahay siiyo dadka muslimiinta yacni maaragta ducafada ah masaakiinta ayay u kaalmeeyaan oo waxay sameeyaan alsadaqa waalbiri waalixsaan ayay sameeyaan weeyaan marka xaq bay ku leeyihiin la'anna xoolahoodii baa waxayba ka dhigeenba in dadkaas ay xaq ku leeyihiin xaq ay dadku leeyihiin inuu yahay ayuu rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala say u bixinayaan baa loo jeedaa marka asaa'ilu waxaa la yidhaahdaa qofka alladii yabtadi'u bisu'aali qofka qofka wax weydiisanayo ayaa la yidhaahdaa weeyaan saa'ilku waa kaas weeyaan almaxruumu maxaa loo jeedaa almaxruumu culammada macaani dhowra bay ku fasiraan waxaa ka mid ah yacni maxruumka in la yidhaahdo alladii laa yas'alu annaasa shayan qofka aanan dadka waxba weydiisanaynin alladii yatacafafu can su'aali innaasi hadduu baahan yahay dadka su'aashooda ka dhowrsado iska ilaaliyo isagoo baahan dharkiisa nadiifsado yacni maaragtay dhibka oonan cidna u sheeganin allah keliya dhibaatadiisa u sheeganayo kaasaa loo jeedaa oo su'aasha laga mamnuucayo yacni isagoo baahan aanan cid oo waxay weydiisanaya jirin waa midda allah fii suurati albaqara ou ku tilmaamay oo rabbi leeyahay lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illaahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljaahilu ahniyaa'a min altacafufi tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafaa allah saasuu leeyahy subxaana wa tacaala dadka fuqarada ah ee jidka ilaahay kaliya lagu xabisay oo aanan maaragtay tijaaro iyo midna ku jirin oon ardada u soconaynin aan waxba raadsanaynin oo qofka xaalkooda ka jaahilka ihi oo u malaynayo inay akhniyo yihiin muxuu ugu malaynayaa min atacafuf min ajli tacafuf dhowrsani oo dhowrsanya su-aasha dadku iska ilaalinayo markaasuu yidhi allah laa yas'aluuna annaas ilxaafa yani dadka ma weydiiyaan ayagoo ilxaax oo ku celcelinay waxaysiiyoy ma yidhaahdaan waa dadkaasi weeyaan macnahaas marka waa lagu sheegaa qofka aan cidna waxba weydiisanaynin oo cid garataana ay yar tahay dad yar baa garto dad yar baa fahmi kara weeyaan oo qofkaa dhibaataysanoo dharkiisa nadiifsaday oo jirkiisa hagaajiyey su-aasha iska ilaaliyey dad yar baa fahmi karaoo dadkaas wax tara weeyaan waxay kaloo mufasiriintu ku sheegaan almaxruum waxaa loo jeedaa qof xoolo lahaa oo xoolihiisii musiibo iyo aafo inta u timid ay ka baaba'eenoo xoolihii dhaafeen na waa lagu magacaabaa weeyaan kaasoo kale su-aasha way u bannaan tahay ayadoo ay u bannaan tahay haddana wax ma weydiisto waxba ma su'aalanayo waa midda uu maaragtay nabiyulaahi moxamed uu ka sheekeeyey xadiidka imaam muslim abu daa'uud iyo kayrkoodba ay warinayaan xadiidu qabiisata bni mukhaariqin yacni wuxuu leeyahay qabiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina almas'alata laa taxilu ila liaxadin alaaa su-aashu wax weydiisiga dadka wax la weydiistaa saddex qof mooye cid kale uma bannaana buu yidhi saddex qofay u bannaantahay ka koobaad waa kee yacni midkay u bannaan tahay waxa weeye rajulun taxamala xamaalatan faxallat lahu almas'ala xataa yusiibahaa uma yumsik wuxuu leeyahay ninbaa ninka ay su-aasha u bannaan tahay waxa weeye laba qolaa dirirtay oo muslimiinta ka mid ah waa islaayeen markaasaad yacni waxay ku heshiiyeen diyo inay kala qaataan diyadiibay marka inay isdilaan darteed ayaa qoladii kaleeto ay bixin weyday ninbaa marka isaga xoolihiisi si dadka muslimka u kala badbaadiyo buu xoolihiisi wuxuu ku bixinaya qoladii kale diyadooda inuu siiyo ayuu samaynaya markuu xoolahaa bixiyo oo yidhi anaa dhiibaayo xoolihiisa ou bixiyo xoolihiisi dhammaadaan kaasoo kaleeto su'aal yacni waa u bannaan tahay inuu wax weydiiso dadka inuu su'aasho waa u bannaan tahay kan labaad waxa weeye rajulun asaabathu jaa'ixa ijtaaxad maalahu faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin wuxuu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qof rajulun asaabathu jaa'ixa qof ay dhib ku dhacday aafaa ku dhacday ijtaaxat maalahu xoolihiisii baabi'iso eber ka dhigtay aafaba samaawi baa heshay baddaa biyihiisa xoolihiisiiba intuu badda soo saara baddu liqday xoolihii baa gubtay oo mar isagoo hani ah xoolihiisi hal mar baaba'een iyo wixii lamid ah waa laga dhacay oo xoog baa looga qaato waa laga boobay iyo wixii lamid ah weeyaan musiibo aafaa ku dhacday faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin kaasoo kalena su-aasha waa u bannaan tahay marka xoolola'aan uu soo istaago ilaa uu ka helo wuxuu ku istaago ku noolaado u ku shaqaysan karo uu ka helo inuu weydiisto u bannaan tahay kan saddexaad waxa weeye warajulun asaabathu faaqa xataa yaquuma alaaatun min dawi lxija min qowmihi laqad asaabat fulanan faaqatun faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin wuxuu leeyahay kan saddexaad waa qof isagu faqri asiibay waa faqiir w wuxuu haysta ma laha ilaa saddex qofood oo dadka caqliga laheed yani qoomkiisa iyo qaraabadiisa ka midihi ay ka markhaati kacaana yidhaahdaan laqad asaabat fulaanun faaqatun hebel faqri baa asiibay musiibo ayaa asiibtay waa baahan yahay ay dhahana ka markhaati kacaan kaasoo kalena faxallat lahu lmas'ala su-aasha way u bannaan tahay xataa yusiiba qiwaaman min cayshin ilaa uu maaragta wuxuu ku noolaado uu helo ayay u bannaan tahay saddexdaa markuu soo sheegay ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam famaa siwaahunna min almas'alati yaa qabiisatu suxtun ya'kulu saaxibuhaa suxtaa qabiisow waa ninkii qabiisata bni mukhaariq ilhilaali buu la hadlaya qabiisow saddexdaas wixii ka soo haray oo su'aaloo dadka ay weydiistaan waa xaaraam oo qofku xoolaha dadka xaaraam uu ku cunayo ayuu nabigeenna ku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka almaxruum kaas baa loo jeedaa xoolihiisu ay dhaafeen ama aafaha ku dhaafto ama maaragtay yacni kasab uusan kasban karin uusan awood buusan lahayn ama faqrigaasa asiibay kaasoo kale ayaa loo jeedaa oo aana haddana dadka wax weydiisanaynin wey macnahaasna mufasiriintu ay ku fasiraan weya wa fii amwaalihim xoolahooda dhexdooda waxaa ahaaday xaqun xaq baa ahaaday lisaa'ili kan wax weydiisanayo ayaa xaq ugu sugan yahay xoolahoodii walmaxruumi kii la hoojiyey oo su'aasha laga mamnuucay oo loo diidayna asagana waxa weeye iska ilaaliya dadka su'aashooda asagana waxba yani xaq buu ku leeyahay dadkaasa inta gartaan ayay wax siiyaan weeyaan وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض دلك دحديس وحا كسغن آيات آيات با كسغن يعني عبروين با كسغن يي ugu sugantahay للموقنين dadka yaqiinina ayay ugu sugantahay muuqiniinta dadka wax yaqiiniya ayay ugu sugantahay aayad weeye ardadan nafsadeeda ba waxay tahay kitaab maftuux oo furan weeyaan waxa ilaahay makhluuq uu dhexdeeda yeelay ayada abuuristeeda waasacnimada ay waasac tahay yacni maaragtay buuraha ilaahay dhexdeeda uu yeelay badaha dhexdeeda uu yeelay webiyaasha iyo geedaha uu yeelay xayawaanaadkaas dhexdeeda ku sugan makhluuqaadka kale anwaacda oo dhexdeeda uu yeelay aayaad tusinayo calaamaad tusinayo allaah qudradiisa iyo macbuudnimadiisa inuu keligii koonkan macbuud ka yahay ayaa ku sugan weeyaan wa fil ardi dhulka dhexdiisa waxaa ku sugan aayaatun aayado calaamaad iyo cibrooyin tusinayo aayaad iyo daliil ayaa ku sugan oo daalatan calaa kamaali qudrati illaahi wa waxdaaniyatihi allah waxdaaniyadiisa tusinayo qudradiisa tusinayo yay ugu sugan tahay lilmuuqiniina dadka yaqiiniyo oo yani almuuqiniina billaah baa loo jeeda almuuqinuuna billaah kuwa rabbigooda yaqiiniya ayay ugu sugan tahay waar dadka rabbigooda garanayo ayagaas waxa loogu khasisay waa dadka ku intifaaco aayaadka wax ay wax u taraan wey ku cibro qaato weeyaan wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna wa fii anfusikum naftiinna dhexdeedana waxaa ku sugan aayaatun baa ku sugan weeyaan naftiina dhexdeeda bani aadan haddaad tihiin aayaad baa idinkugu sugan wax lagu cibro qaato adiga naftaada markaa isfiiriso adaaba calaamad ahoo tusinayso ayay dhexdaada ku sugan tahay alla inuu waaxid yahay cibaadadana keligii leeyahay aayaad tusinaya dalaa'il tusinayo ayaa adiga dhexdaada ku sugan wey afalaa tubsiruuna yacni miyaadnan wax arkaynin dad wax arkaa miyaadnan ahaynoo bicaynilbasiira wax ku fiiriyo yacni aragti hoose oo tafakur leh oo u daliishado allahaas khaaliqa inuu macbuudka keligii yahay waxdahu laa shariika lah laa nidda lahu walaa shariiha walaa cadiil cid kaloo macbuudoo la wadaagta cibaadadana aysan jirin ayaad idin tusayo baa dhexdiinna ku sugane kuwa wax arka miyaadnan ahayn wey miyaadnan fiirinayn bani aadamka abuuristiisa ilaahay u abuuray waa ajiib ifada cajiibada u abuuray joojinta uu rabbi istaajiyey waa wax weyn baynamaa xayawaanaadka kale la foorariyey isagii waa la istaajiyey waxa uu ka kooban yahay markaa fiiriso oo hilibka ah dhiigga ah lafaha ah acsaabta iyo xididada ah xawaasta iyo dareenka ah majaarida iyo meelaha furfuran oo ay wax ka baxaan ah tanafuska meelaha uu ku neefsanaya ah waxaasoo dhan jirkiisa markaa fiiriso aayaa tusinayo saanica sameeyey bani aadamkan inuu allah yahay ayaa ku sugan weeyaan inuu keligii cibaadada mutaystay markaa fiirisid bani aadamka noocaasa ilaahay wuxuu ka abuuray oo biyaha xaqiirka manida ah oo ilaahay ka abuuray maraaxisha uu soo mariyey biyahaas bay mani bay ahayd xoogaa dhiigay noqotay cadyaro hiliba buu noqday kabacdi ilaahay yani maarata lafow u sameeyey xididadiibuu u sameeyey maskaxbuu u sameeyey wahaakadaa naftiibuu ku afuufay allah waxyaalahaasoo dhan waa cajaa'ib wey insaanka laftiisa oo hal ah hal aabbe iyo hal hooyo ka yimid yani suuradihiisa kala duwan waa cajaa'ib wey yani suuradiisa kala duwan midabkiisa kala duwan luqooyinkiisa kala duwan abaa'icda uu leeyaho kala duwan waa wax cajiibo wey walidaalika waxyaalaha cajaa'ibka waxaa ka mid a oo ku tusinaya macbuud inuu yahay allah keligii inuu koonkan macbuud ka yahay bani aadamka wejigiisa waa hal taako qof walbaba taakadiisau la egyahay wejigaas halka taaka dhinacaani dhinacan ka igi intaas ilaahay uu makhluuq abuuray weji weji u eg ma arkaysid midba midka kale waa ka duwan yahay waa cajaa'ib wey tan kale waxaad ogtihi xataa bani aadamka farahaas waad u jeedaan adduunyada maanta waxbay fahmeen faraha farfar u eg ma laha markii waatan faraha ay qaadaan dadka dembiyada baaraya iyo aad ogtihiin farfar u eg ma laha indhahay hadda baaran waad ogtiin in in lu eg xataa ma laha so cajaa'ib maaha waxyaalahaas ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala marka wa fii anfusikum afalaa tubsiruun dhiiggaada keliya soo u shaqaynaayo iyo jirhkaada yacni maaragtay yaa cajiib ah weeyaan marka wa fii anfusikum naftiinna dhexdeedana aayaatun baa ku sugan weeyaan waxaad ku cibro qaadataan oo rabbi aad ku garataan afalaa tubsiruuna kuwa wax arka miyaadnan ahayn wa fi samaa'i samada dhexdeeda ayuu ahaaday risqukum risiqiinnii samada ayuu ku sugan yahay wamaa shayna samadu ku sugan yahay tuucaduuna laydin ballanqaaday ayadana samaday ku sugan tahay weeyaan marka wa fi samaa'i risqukum risqigaas culammadu waxay ku fasiraan roobka bay ku fasiraan ay wa fi samaa'i risqukum ay matarukum ayay leeyihiin alrisqu waalmataru maxaa yeelay risiqa ayaa wuxuu yahay roobka ayaa wuxuu yahay roobka wuxuu yahay sababu risqi ou yahay sababta risqa bani aadamka uu ku noolaado waa roobkaas weeyaan ilaahay roobkaas samada ka soo di'ini dooggaasuu dhulka ka soo saari bani aadamkii beerow ka abuuranayaa oo wax anfaca u soo bixi yacni maarata xayawaankiisii oo caanaha iyo hilibka uga baahnaabuu yaa ku noolaanaya wixii dhulka ka soo baxay roobkaas waa sababu risqi weeyaan ama in la yidhaahdo risiqiinnada samaawaadkaas baaba laga qoraa oo allah baa samada ka soo xukumo wa fi samaa'i samada ayuu ahaaday risqukum risiqiinnii allah samaduu ka maamulaa uu ka soo dejiyaa oo kora laga maamulaa lanna ilaahay koonkan samaawaadka yani fowqa samaawaati ayuu ka maamulaa sida allah fii suurati sajda uu leeyahay yudabbiru almra min alsamaa'i ila alardi allah saas wa samadaasuu ka maamulaa ilahay koonkan weeyaan marka wa fi samaa'i samada ayuu ahaaday risqukum risiqiinnii ama roobkiin roobkii aad ku noolaanayseen samadii bay ahaatay samadu ku sugan yahay wamaa shayna samadu ku sugan yahay tuucaduuna la idiin ballanqaaday wamaa tuucaduuna bacdu alculamaa waxay ku fasiraan wa aljanna jannaduna waxaa weeye fowqa samaawaat samadaha ayay ka sarraysaa ayaa la yidhaahdaa jannada rabbi idiin ballanqaada haddaa mu'miniin tihiin samada ayay ka sarraysaa w halkaasay ku sugan tahay weeyaan waxay culammada qaar kale ku sheegaan wamaa tuucaduuna waxa la idiin ballanqaado oo khayr iyo shar ahba kulluhu muqadarun min asamaa'i samadaasaa laga xukumaa allah baa fowqa samaawaati ayuu kasoo xukumaa rabbi subxaana wa tacaala weeyaan wafi asamaai risqukum wamaa tuucaduun fawarabbi asamaa'i samada macbuudkeeda baan ku dhaartaye waalardi dhulka macbuudkiisii baan ku dhaartaye innahu qiyaamihii iyo jazihii abaalmarinta maalinteedii waxa weeye la xaqun mid xaq ahoo dhab ah weeyaan mila maa annakum tantiquuna ay mila nudqikum dhawaqiinna oo kale saad u hadlaysaan oo kale sidaa in la yidhaahdo macnaha lagu fasiro marka fa warabbi asamaa'i waalardi allah baa dhaaranaya isagaa isku dhaaranaya allah fa warabbi asamaa'i samada iyo walardi ardada rabbigeedaan ku dhaartay waa allah isaga isku dhaaranaya innahu qiyaamihii la xaqun mid dhab ah weeyaan waa shay dhab ah oo jiro oo aanan wax shakiya ku jirin wey mila maa annakum tantiquuna ay mila nudqikum dhawaqiinna oo kale adiga hadda markaa hadasho inaad hadashay miyaad ka shakinaysaa waad hadahay hadala kaa soo baxay hadalkaada inaad hadashay mashaki baa kaaga jiro maya sida aydnan dhawaqiinaan inaad hadashay aadan uga shakinaynin baa qiyaamahuna shaki ugu jirin weyaan saasaa loo jeeda mila nudqikum bay culammada ku fasiraan weyaan saasaa la leeyahay oo markaa maada waa zaa'ida bay leeyihiin ama miluda iyo maaragtay maada oo isla jiro baa shay waaxid laga dhigaawe hal shay laga dhigaawe mila maa annakum tantiquuna sida aad u hadlaysaan oo kale sida uusan shaki uga jirinay dhab u tahay baa qiyaamuhuna dhab u yahay weeyaan hal ataaka xadiiu dayfi ibraahiima almukramiin id dakhaluu calayhi faqaaluu salaaman qaala salaamun qowma munkaruun hal ataaka qad ataaka waa kuu yimi nabiyulaahi muxamedow xadiiu dayfi ibraahiima nebi ibraahim martidiisii warkoodii waa uu kuu yimi martidii almukramiina la karaameeyey oo la qiimeeyey la maamuusayo min qibali ibraahim nebi ibraahim xaggiisa laga maamuusay id waqtibuu warkoodii kuu yimi dakhaluu calayhi dakhaluu martidii ay galeen calayhi calaa ibraahiima nebi ibraahim ay dushiisa u galeen gurigiisa ay u galeen oo fa qaaluu ay yidhaahdeen salaaman nusallimu calayka salaaman nusallimu calayka waanu ku salaamaynaa salaaman salaam baanu ku salaamaynaa qaala marka uu yidhi isaguna isagoo jawaabayo salaamun ay salaamun nabadgelyo calaykum dushiinna ha ahaato iyo badbaado dushiinna ha ahaato uu yidhi qawmun antum idinku qawmun dad baa tihiin dadka oo munkaruuna aan la garanaynin aanan aqoonin dad la inkiro aanan aqooninoo anigu garanaynin baa tihiin weeyaan qisada nabiylaahi ibraahim ayaa halkan laga bilaabay qisadaas meelo badanoo kusoo marnay suuratu huud waa kusoo marnay suurat lxijri waa kusoo marnay marka qisadaa waxa weeye nebi ibraahim martibaa u timid martidiisu malaa'ig bay ahayd waxayna ugu yimaadeen calaa suurati bashar bani aadam suuradiisay ugu yimaadeen marka wuxuu u maleeyey bani aadam buu u maleeyey ibraahim markay u soo galeen way salaameen salaamtii markay salaameen asna salaamtiibuu uu ka qaaday marka waxay yidhaahdeen qaaluu salaaman bay dhaheen yacni salaamanta waa la nasbiyey asagana salaaman buu ku jawaabay marka salaamantan ficil baan usoo qadaran nusallimu calayka salaaman wey nusallimu calayka ku salaamaynaa salaaman baan ku salaamaynaa masdarnimaan ku nasbinaynaa asaguna wuu jawaabay wuxuu yidhi qaala salaamun salaamuntan waxa weye salaamun calaykum wuu mubtadaystay waa la rafciyey marka ibnu kaiiroo kale wuxuu leeyahay alrafcu aqwa wa abatu min annasbi marka rafcaha oo godka ahoo ibraahim uu ku jawaabay iyo nasbaha oo kordhigoo malaa'igtu ay ku salaameen wuxuu leeyahay rafcaha ayaa ka xoog badan oo ka sugnaasho badan faradduhu afdalu min atasliimi salaamta ou nabi ibraahim salaamtoodii ou radiyey radkiisa ayaa wuxuu ka fadli badan yahay salaamta ay ayagu ku salaameen radintiisa jawaabta ou radiyey ayaa yani ka wanaag badanoo ziyaada la jirta weya waana markii qofkana shayga matluubka waa taa wey hadduu qofka ku salaamo inaad assalaamu calaykum ku yidhaahdo wacalaykum assalaam waraxmatullahi inaad tidhaahdo oo ziyaado aad ugu darto hadduu assalaamu calaykum waraxmatullaahi ku yidhaahdo wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu inaad tidhaahdo kusii darto marka waa midda aayadda allah uu leeyahay waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha weya markaasuu ibnu kaiir yidhi faalkhaliilu ikhtaara alafdala nabiylaahi ibraahiimoo khaliilullah ah wuxuu doortay jawaabtii fadliga badnayd buu doortay weyaan marka qowmun munkaruuntan uu yidhi waxa weye naftiisuu ka yidhiye ayaga ma oonan maqashiinin maxaa yeele dhallinyaro uusan garanaynin weye ayuu arkay weyaan hal ataaka waxaa kuu yimid bimacnaa qad ataaka waa kuu yimid wey xadiiu dayfi ibraahiima nebi ibraahim martidiisii warkeedii baa kuu yimid nabi maxamedo waxyibuu ugu yimid nabiga ma oonan joogina waa loo waxyooday weyaan dhowr meeloodaana lagaga hadlay martidii almukramiina la karaameeyeyo xag alla laga karaameeye waa la dhihi karaa maxaa yeele ilahi qur-aanku ku sheegay fi suurati alambiyaa wuxuu yidhi bal cibaadun mukramuun addoommo la karaameeyo wey ama min qibali ibraahiim ayaa laga karaameeye wey marka dayf marka la yidhaahdo lafdiga dayf la yidhaahdo waxaa la yidhahda waa masdarun yuطlaqu cala alwaaxidi wاlاثnayn wاljamaca halka qof dayf waa la yidhaahdaa labada qofoo dayf waa la yidhaahdaa ragga dad badan markay ku yimaadaan dayf baa la odhani weeyaan intaba waa lagu sheegaa weeyaan waa la karaameeyey oo ibraahimna xaggiisa laga karaameey ama xag allah laga qiimeeye weeyaan id dakhaluu calayhi id waqti warkoodii waa kuu yimid dakhaluu calayhi ibraahim ay u soo galeen oo fa qaaluu ay yidhaahdeen salaaman nusallimu calayka waanu ku salaamaynaa ibraahiimow salaaman baanu ku salaamaynaa qaala ibraahimna uu yidhi salaamun nabadgelyo calaykum dushiina ay calaykum korkiinna ha ahaato waa mubtada oo khabarkiisi maxduuf yahay weyaan salaamanta horena caamilkii nasbiyey ayaa go'anoo ficilkaas ah weyaan qowmun antum idinku qowmun dad baa tihiin qowmka oo munkaruna la inkiro qowmun tahanna waa khabar mubtadihiisi go'an yahay antum qowmun adoo yidhoo kale wey qowmun baa tihiin munkaruuna aan la garanaynin anugu idinma aqaano weye ma idin garanayo maxaa yeele suurad bani aadam ayay ku yimaadeen marka saasuu naftiisa uu ka yidhi weeyaan markiiba nabiyulaahi ibraahim faraaqa ilaa ahlihi fa jaa'a bicijlin samiin faraaqa wuu dusay oo waa durbadiiba wuu baxay ibraahim ilaa ahlihi reerkiisiibuu u baxay xaaskiisiibuu aaday fa jaa'a wuxuu la yimid ibraahim bicijlin dibi oo samiinin cayilan oo la solayoo lasoo yani maarata lasoo diyaariyey ayuu ula yimid maaha dibi nool waa gowracay wuu kariyey isagoo bisil buu u keenay dibigaa cayilan buu u keenay weya fa qarabahu dibigii cayilnaa wuu u soo dhoweeyey hilibkiisii ilayhim malaa'igtii buu u soo dhoweeyey markaasuu wuxuu yidhi cibaarada inta u sahlay buu yidhi qaala alaa ta'kuluuna qaala ibraahiim wuxuu yidhi alaa ta'kuluuna maad cuntaan yacni cuna wey cardi fiican buu u samaynaya kaale cuna wey hadal cibaaro fiican buuna kula hadlay wey saasuu ku yidhi wey marka raaqada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa markaad tidhahdo fulaanun raaqa ilaa kada yani idaa maala ilayhi siran waxaada baa la yidhahdaa hadduu si sira u dhunto yani ma uusan dhihin martida markay u timid waxbaan idiin doonahayaayo isuga iyo waa martiqaad baan idiin raadinay ma dhihine durbadiiba isagoon warkiisii ogaysiinin buu ahalkiisii aadayo yani maaragtay si ou dayafkiisii u karaameeyo weeyaan marka waa tan allah uu leeyay fi suurati huud famaa labitha an jaaa bicijlin xaniidin faraaqa ilaa ahlihi ahalkiisibuu u dusay reerkiisibuu aaday wey fa jaaa markiiba wuu la yimi bicijlin dibi oo samiinin cayilanoo lasoo kariyeyoo lasoo solay ayuu u keenay faqarabahu ilayhim bani aadam cunayo u maleeyey faqarabahu yani dibigiibuu dhoweey hilibkiisii ilayhim malaa'igtiibuu usoo dhoweeyey lanna malaa'igtu cunto ma cunaan qaala markaasuu wuxuu yidhi alaa ta'kuluuna maad cuntaan yani cuna weeye kaalay cuna cibaaradaas ayuu cuna buu leeya saasuu u jeedaa maad cuntaan buu yidhi marka halkan waxay leeyihiin culummada waxaa laga qaataa aadaabu diyaafa martida martiqaadka qofka markaa martisoorayso aadaab badanaa lagaaga baahan yahay oo qofku inuu la yimaado la doonayo marka ugu horayso haddii martiyo kuu timaado sida nebi ibraahiim oo kale yacni adoona waxba weydiinin yacni sharaab ma idiin keenaa iyo qadab ma idin siiyaa iyo adoonan dhihin inaad inta dustaba durbadiiba aad dadka martidaada karaamayso waa midda koowaad weeyaan tan labaad waxa weeyaan yacni nebi ibraahim wuxuu ula yimid afdalu acaam cunno la cuna kan ugu fiicnaa dibi caylan oo ka soo shaqeeyey ayuu markiiba u keenay martidaadana waxaa la rabaa cunnada tan ugu fiican inaad siiso baa la rabaa weeyaan midda saddexaad waa u soo dhoweeyey meel ka fog ma dhihino intuu dhigay kaalaya cuntadan soo doonta ma dhihin agtoodau dhigay markaasuu maaragtay hortoodau yeelay tan afraad yacni taladafa fi lcibaara baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi kaalayo cuna cunadiibuu u sahlo kaalay cuna buu yidhi cardigii iyo bandhigii ayuu u hagaajiye weeyaan maad cuntaan buu yidhi marka aadaabtaasoo kale ayaa iyadana laga qaadanaya ay leeyihin mufasiriintu baa la rabaa qofka muslimkaana inuu sidaa dayfkiisa u karaameeyo baa la rabaa weeyaan hada wbilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed